tan iyo markii kowdii bishii nofembar ee tagtay ay degmada bardale ee gobolka baay kusoo rogmadeen daadadka iyo fatahaadda roobka ayaa weli waxaa maqan adeegyada bulshada ee degmadaasi sida biyaha korontada waxbarashada caafimaadka iyo gebi ahaanba isu socodka degmada iyo deegaanada kale mas-uuliyiin uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa degmada bardaale ayaa waxa ay tageen xarunta shirkadda korontada cisbitaalka qaar ka mida goobaha waxbarashada iyo ceelashii biyaha siinayay degmada kuwaasi oo gebi ahaanba ay saameeyeen biyaha daadka ee soo galay magaaladaasi xildhibaan cabdifataax maxamed ibraahim geesey oo ka mid a mas-uuliyiinta degmada bardaale gurmadka ka wada ayaa sheegay waxa ugu muhiimsan ee dadka degmada bardaale ay u baahan yihiin xilligan inay tahay helitaanka biyo nadiifa oo la cabo maadaama buu yidhi ceelasha ay duugmeen matooradii tubooyinka biyaha iyo qalabyada kalena ay qaadeen daadadka fatahaadda biyaha marka soddon beri biyo nadiif ee degmada bardaale malka waraabna qodobkan ka horreeyo qodobka lamaad ee soddonkaas beri maylka dhibqaadaayey boosaneero iyo musqul iyo biyo wasakhe iyo misgid lahaqaadi iyo berkad iska daranti ya dadka hayseen oo biyo ah taas lambasida ilaahay calafoo ka noolaaya ilanki biyo isku kullaaya ilankii sidiiska waraabo dhib ha ku deeri ilanki ilaahay ku badbaadiyey laakiin xaaladii soddon maalmood kubacda tiya ku xunto sababee meen ku xuntatii biyoogii qulqulaayay oo dadka biyo ku galladaayeen iyo berkadoogii wasaqooween oo la deediya meeli ku bahan madumay heri dhiigee herti dhiiga madu maana mar karkarii karo maana mal miiri karo maana mal waraabo karo dhulki dhiigadaas ha keerti walaalihii muxsiniinta haaye oo gurmadka guddiga gurmadka fatahaadda degmada bardaale baaqi gaar e waa arday andiree walaagii dadaalkiioo maalmahan waden intumun jibaaraan boqol jibaaraan kun jibaaraan ilaa milyan jibaaraan maylan baahan yaa madun gurmadka anka xoog badan in laka wajaha safarkuun sidii ceelkuun laka noolay fadi tubooyinka jajabi iyo maylarhay matoorshay iyo soolar iyo ceelka wasakhdi galli sidii laanku biifaday lanku tayafadi wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi xaaji xasan oomar nuur ayaa si qoto dheer uga hadlay xaalka iyo dhibaatada biyaha iyo koronto la-aanta ka jirta degmada bardaale taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka degmada bardaale oo aan xilligan haysan koronto iyo biyo nadiif ah matooradii biyo gaadeen walgeeka muddo bil iwala jara ee koronto laaan la-aye taasoo dee dareemo koro saameyntayaa waal uga korta guddiga gurmadka ee stateka leeye walbadana isla hadalnay kuwar dhawaan maxay xaaladda bardaala waaba sigoone ah ilgoone ee lankafiriyohay bardaala wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed wuxuu kaloo xusay inkastoo biyihii daadka ku jira degmada bardaale ay yaraadeen haddana weli waxaa jira buu yidhi raadadka biyaha daadka ay magaalada ku reebeen degmada bardaale ee gobolka baay waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay sida aadka u saameeyeen daadadka roobka waxaana weli degmadaasi guryahoodii ku soo laaban dadkii ka barakacay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo